bismillahi raxmaan raxiim dadweynaha reer jubbaland meel kastoo joogaanna waa salaamahayaa gaar ahaan dadka reer kismaayo ee martigeliyey shirkan muhiimka inoo ah ee lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka ee har iyo habeen u taagan martigelintooda iyo soo dhaweyntoodana aada baan u salaamahayaa oo runtaa marxalad badan bay soo martay sidii loo soo xuli lahaa baarlamaanka alxamdulilahi rabbilcaalamiin gabagabadii aan ku dhadhownahay ama waaba la gabagabayaan dhihi karnaa ama waa lasoo afmeeray maxaa yeelay shalay ugu shalay ugu dambeysay magaala madaxda kumeel gaarka ee jubbaland caasimada gobolka jubbada hoose kismaayo oe shalay wixii kaba dambaystii laga dooday maalinta ka horreysay iyo shalay deynkeeda horeba waxaa laga hadlahayay doodii gobolka jubbada hoose haddii aan layn badhaadhe afmadow iyo jamaame iyo weliba xagar maalinta ka horreysayna waxaa laga doodahayay gobolka gado iyo maalmihii kasii horreeyey maalmihii bilowga ahaana jubbada waxaa lagu bilaabay marxaladihii lasoo maray dood bay ahayd iyo deegaanada iyo si loo kala degan yahay oo odayaasha dhaqanka ee beelaha degan saddexaas gobol ay ka doodahayeen ay ku qaybsanhayeen si cadaalad ku salaysan waxa ay kala leeyihiin ama mudnaanta ay kala leeyihiin way jirtaa isqabqabsiino yar yar ah oo haddii laxjaalo ku saabsan iyo waa laiga badan yahay iyo waan ka badanhay iyo ma deganid iyo waan deganahay haddii arrintaasna waxaa weeye marka wax la qaybsanhayo raashin baa ugu yara marka la qaybsanhayo lagu murmaa tani waaba baarlamaan qaran ama baarlamaan goboleed heer sare ah in lagu murmahayo dhexda ma taal laakiin waxaa leeyahay maadiis ah wixii lasoo marayba in shalay lasoo gabagabeeyey muxuu ahaa qaybtii iyo wax wax sheegashadii qolo walba waxay sheeganaysay wixii ka dhiman oo tobasho ah iyo waxyaalaha yaryarka ahoo mataqaana laisku mari waayeyna haddii guddiyaal kala gedisan oo kala heer ah iyo guddiyaal kale oo heer dowlad goboleed iyo heer dowladda federaalka ah iyo heer caalamka ka socda beesha iyaga muxuu aha beesha caalamka ka socda iyagad ah intaba waa joogaan wax walaaca ma jiro wax dhibaataa ma jirto wax la kala boobahayo ma lahan nin hilbo uu leeyahayna cid nin kala siiraysa ma jirto nin hilbo uusan lahayn qaadahayana ma jiro marka insha allahu qadnayn fiican bay ku socotaa si guul ayna kusoo dhamaan doontaa adduuna waxaa weeye waxaas waxaa la gaarin weeye waxna wax la siiyey wax wax laga qaadan midna ma lahan guddiga soo xulista baarlamaankana haddii lagama gaarin shaqadoodii iyo xilligay qaban lahaayeen shaqada hadda waxaa saraag ku hayay odayaasha dhaqankaa saraag ku hayay afartan iyo lix oday oo saddexda gobol laga soo xulay iyo lix iyo toban oday oo korjoogto ka ahayd oo lagu daray intaasaa meeshu ka doodaysay hoolka dhexdiisa ayagaasaa mataqaanaa meelaha iyo degmo walba iyo qaabka loo degan yahay ka doodahayay guddiga soo xulista baarlamaanka xilligoodii oo lama gaarin iyo xubnihii ay xulil kala xuli lahaayeen odayaasha weli ma soo gudbin maxaa la yidhahdaa guddiga khilaafaadkana weli hawshoodii mayna gelin haddii hadda la eedeeyana haddii qofka eedeeyey ama shaksiga eedeeyey isagun baa iska eedeeyey soomaaliyana waxay tiraa inay xolqaado eeb qaadiyo haddii ama guddi ha ahaado ama madax ha ahaado qofku haddii xol qaado waa la eedanayaa eeduna haddee inay meel qabataa fiicane eedaan meel qabanan waxba ma tarayso hadda meel ka baxday oo gooni uga baxday oo cadaysay oo waa ka baxnay muxuu ahaa shirki kenya ma lahan waan maqlayna cabashooyin fara badan oo idaacadaha waxsaas laga sii deenhayay haddii beeshu ama ma shaksiga hadlahayo wax wuu taban karaa ama wax wuu muxuuha wuu ka caban karaa laakiin wax balaaran wey beeluhu shaksi iyo laba shaksi iyo saddex shaksi iyo afkooda kuma hadli karaan ilahay idankiisa hadda meel ka baxday oo gooni u taaganna ma lahan middaan idaacada ka maqlaynayna waxay ahayd nabadoon ka hadlahay waa dhegaysanhayey wuxuu yidhi maxaa la yidhaahdaa annaga shirka kama bixin laakiin shirka dhexdiisa yaan tabashada ku dhex yaan ku dhex tabanaynaa buu yidhi saas buada ku dhigay laakiin dadka kaleo wararka inay hadlayaan rabo been hablowe ka baxday iyo been hablowe kama bixin yaa lagu murmahayaa laakiin anigu warku waa dhegeysanaya waxay ahayd shirki kamaana bixina shirka dhexdiisii baan tabashada naga ama cabashada naga kusii aan ku jeedinay baan ka maqlahayen insha allahu waxaa ilahay maadiisa wax ka baxayna ma jiraan haddii lasoo afjarayna oo hadda lasoo afbeerayna weliba ma fadhiisanin oo beelerlo intaasay leedahay ama intaasaa usoo goobay ama beelerlo intaasaa laga qaadaya ma la siinayaa weli ma soo bixin marka xoogaa waxaad umalaysaa in laga yar hordhacay waxyaalahaas cabashooyinka laftirkooda in laga hordhacad umalaysaa wixii qaldamayn ama cabasho aana watahayna haddii aadaanba waa la sixi doonaa insha allahu tacaala farintoodu waxa weeye jubbaland waxay soo martay marxalado kala gedisan waxay soo martay dhibaatooyin fara badan waxaad u malaysaa in haatan guurshi la gaaray ama la gaari rabo in laisu dulqaato in laisu samro in lais cafiyo in uqdiga iyo cadalqaadka iyo cadal muxuu ahaa oo caloosha wax laiskula qabana laiska daayo annaga waxa dadkan aan iskugu yeernay oon u marnay maxaa la yidhahdaa dhulka dheer u maraynay ama gobollada usoo maraynay in la heshiiyo dib loo heshiiyo oo wax la wada leeyahay la dhistay ahaye in uqdi iyo cadalsimo lagu kala qaaday meesha ma doonayno in lais cafiyo oo dhammaan dadka isu tanasulaan oo wanaag iskugu tanasulaan oo isu naxariistaan saas ayaa jubbaland ay ku dhismaysaa wanaagna lagu helayaa ummaddan ay ku gaari doontaa horumar iyo iyo kalsooni insha allahu midnimadii aan ku baaqi jirna aan ku baaqaynaa isku duubnadii aan ku baaqi jirna aan ku baaqaynaa inay garbaha korsadaan jubbaland baan ku baaqi jirna aan ku baaqaynaa saasayna imaanaysaa haddii laa yidhahdo